wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan ballaaran oo looga hadlayay doorka haweenka ee ka qayb noqoshada iyo sar u qaadista arrimaha ammaanka iyo hogaaminta bulshada kulanka oo ay shir guddoomisay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland ugu horeyn qaar ka mida agaasimayaashii kasoo qayb galay kulanka ayaa ka hadlay kaalinta wax ku oolka ah ee haweenka jubbaland iyo doorkii ay kasoo qaateen nabadda iyo arrimaha ammaanka agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka qoyska iyo xuquuqul insaanka dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda jubbaland shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka akhyaarta kasoo qayb gashay dhammaan kulankan aada iyo aad waxaan u bogaadinayaa wasaaradda haweenka iyo qoyska iyo xuquuqul insaanka ee soo qabaqaabisay kulankan ayna u yeertay wasaaradaha bahwadaagta ah iyo dhammaan agaasimayaasha wasaaradaha dowladda jubbaland si ay maanta kulankan uga qayb galaan dowrka haweenka ay ku leeyihiin nabadgelyada iyo amniga iyo si guud noloshaba sida la sheegay dumarku waa lafdhabar run ahaantii dowladnimadeena soomaaliyeed ayay lafdhabar ka yihiin annagu haddaan nahay bahdi cadaaladda run ahaantii haweenku waxay noo yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan annagu cadaaladda iyo dastuurkan ka shaqeynaa waxaan aada iyo aada ugu dadaalnaa dowrka haweenku ay ku leeyihiin in la muujiyo cadaaladda dumarka dee waxaa jirtay oraahyo badan oo dhahaysa dumarka iyaga naftooda isuma roon mar walba waxaad aragtaan waddamada horumaray oo dimuqraadi dimuqraadiyada aada ugu sheekeeyaan markay dumarka madaxweynenimada isu sharxaan waxaa ugu badan ee ka codeeyo waa dumar kale dee dhiskaashano weyn waan ka galnay hawshaas adigana waad inaad ka qayb gashaa laga yaaba marka dumarka iyagana waxay isu roonaadaan annaga ka boolis ahaan ka wasaaradda amniga ahaan waan jecelnahay gabdhaha inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si fiican booliska la shaqeeyaan sababtoo ah dadka ugu badan ee dhibaataysan ee rafaadsan ee haddii ay arrin kastoo amni darre ay dhacdo saameynayso waa hooyada guriga degan marka hooyada iyo gabadha ayagaa raba marka siday ula shaqeyn lahayn dhibaato kastoo soosoo gaarto dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa ka warbixisay kulanka iyo ujeedkiisa marka laga hadlayo nabadda iyo amniga runtii waxaa ognahay inaysan ahayn wax keliya ee wax ka qaban karto wasaaradda haweenka ay tahay wax si collective loo wada shaqeeyo mise wax mataqaanaa ay ku wada xiran wasaarado badan muhiimadda maanta agaasimayaasha guud halkan iskugu keenan waxay tahay inaan bal isla fiirino waxyaalahan ka qaban karno iyo sidaan ugu fududeyn karno inay haweenka ay ka qayb qaadaan nabadda iyo amniga inaysan keliya noqonin kuwa ku naalooda nabadda mase hoos fadhisto mase mataqaanaa si indirect leh impactka nabadda ay keliya aysan helin laakiin inay guusha nabadda naftirkeeda ay ka qayb qaataan haddana aan ognahay inay in badan ka qayb qaataan iyo amniga intaba inaadan nooga shaqaysaan insha allah idin rajaynaya waxaa halkan nala fadhiya wasaaradda amniga oo zaahid ay u khusayso wasaaradda cadaaladda wasaaradda qorsheynta iyadana aan rajaynayno shaqo kasta oo markay soo marto mase project kasta markay soo marto inay ka shaqeeyaan ay ka fiiriyaan gender lensiska mase gender inclusive-ka inay ka fiiriyaan iyadana